cibraaniyada cutubka shanaad
wadaad sare oo kasta oo dadka laga dhex bixiyo waxaa dadka loogu doortaa waxyaalaha ilaah ku saabsan inuu hadiyado iyo allabaryoba u bixiyo dembiyada aawadood isagu waa u naxariisan karaa kuwaan aqoonta lahayn iyo kuwa qaldan maxaa yeelay isaga qudhiisuba wuu taal daran yahay oo sidaas daraaddeed waa inuu qudhiisa wax ugu bixiyo dembiyada aawadood siduu dadka wax ugu bixiyo oo kale ninna murwadda iskama qaato laakiin waa kii ilaah ugu yeedho siduu haaruun ugu yeedhay sidaas oo kale masiixu isma ammaanin inuu noqdo wadaad sare laakiin waxaa doortay kan ku yidhi adigu waxaa tahay wiilkayga maantaan ku dhalay meel kalena wuxuu ka yidhi adigu weligaaba wadaad baa tahay sidii derajadii malkisadaq
masiixu maalmihii jidhkiisa wuxuu tukasho iyo baryooyin qaylo dheer iyo ilmo ugu bixiyey kan kara inuu isaga dhimasho ka badbaadiyo waana loo maqlay cibaadadiisa inkastuu wiil ahaa weliba wuxuu addeecid ku bartay waxyaalihii uu ku xanuunsaday oo goortuu kaamil noqday wuxuu kuwa isaga addeeca oo dhan u noqday sababta badbaadada weligeedah oo ilaah baa isaga wuxuu ku magacaabay wadaad sare sidii derajadii markisadaq waxaannu haysannaa waxyaalo badan oo aannu kaga hadalno laakiin waa fasir adag yahay dhagaculayskiinna aawadiis wakhtigii aad macallimiin noqon lahaydeen ayaad haddana u baahan tihiin in laydiin baro waxyaalaha ugu horreeya ee ereyada ilaah oo waxaad noqoteen sidii kuwa aanu u baahan ee aan cunto adag u baahnayn waayo mid kasta oo ay cuntadiisu caano tahay aqoon uma laha hadalka xaqnimada waayo waa ilmo yar laakiin cuntada adag waxaa leh dadka waaweyn oo ah kuwa ku isticmaalidda kaskooda ku kala garta wanaagga iyo xumaanta